aynu isla ognahay inaynu isugu nimi hawsha soomaali oo dhan ay maanta waxa weeye u fadhido oo ah masiirkii soomaaliya oo loo fadhiyo xamar oo lagaga hadlayo qaabka laba kun iyo lix iyo toban qaabka ugu sahlan ama soomaali ay ku wada hadli maxaan ku yidhaha wax ku dooran kadho oo ugu sahlan markii lagu fashilmay qodobkii ahaa one man one vote oo loo xilsaaray awal dowladdu inay gaarsiiso dadka markii ay ku fashilantay dowladdu shirar badan baa la qabtay soomaali oo dhan aaraada maxaan ku idhahdaa baa laysku weydaarsanayey waxa ay ugu habboon oo soomaali ay maaragtay ku midoobi kadho waxna ku dooran kadho uguna sahlan xaaladda maanta la joogo waxaad ogtihiin puntland shirar baa lagu qabtay shirarkaas qayb ka ah lix boqol oo qof oo laga xulay puntland oo dhan oo lix degmo ama lix magaalo caasimadda ku jiro lagu qabtay shirarkaas waxaa lagu fiirinayay aaraada dadka waxa ay ka qabaan qaabka ugu sahlan qaabka lagu dooran karo dowladda soomaaliya waxaa la isku raacay oo puntland shacabkeeda iyo dowladdeeda iyo baarlamaankeeda ay isku raaceen waxay ahayd in lagu doorto qaabka deegaanka maadaama uu qaabkii hore oo ka ahaa qaab lagaga soo gudbay u ahaa maxaanku idhahdaa marxalad markaa taagnay xaqna uusan ahayn waxaa ugu macquulsanaatay oo dadku isla qaateen oo reer puntland wada qaatay shacab iyo dowlad waxay ahayd habka deegaanka oo degmooyinka shirkii gabagabada ahaa oo maxaanku idhahdaa hawshaas lagu gabagabaynayey xamar waatan hadda loo jiro waxaana soo gaaraysaa in dadaad ku dhegan yihiin fikirka deegaankana dad baa qaba waxaynu maanta isugu nimi innagoo awal warkeennu caddaa maantana inaanu sheegno fikirkaas waxaanu ka qabno oo caddayno oo caalamka iyo soomaaliba u sheegno warkeennu cad haddii allaydno intaas weeye shirka arrintaas ugu nimi waxaan kusoo dhaweynayaa odayaasha nin walba fikirkiisu ka hadlayaa
shirka ballaaran waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib intaana warkayga u gelinin waxaan rabaa inaan idhaahdo war haddaynu nahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo aynu joogno marka ugu horraysa rabbigiina abuurtay aynu ka baqno oo ilaahay aan u noqonno oo dadka maslaxadaha gaarka ah wada wari ha hormariyeen maslaxadaha guud intaa haddaan intaa ku dhaafo shirkan waxaan malaynayaa waxa uu ku salaysan yahay odayaasha iga horreeye baa sheegay wuxuu ku saabsan yahay masiirka ummadda soomaaliyeed ay uga guurayso ama ay u guurayso laba kun iyo lix iyo tobanka waxaan malaynayaa arrintaasi in shirar badan laga qabtay oo soomaaliya gobolladeeda meelo badan in lagu qabtay shirarka lagaga hadlayey laba kun iyo lix iyo tobanka sidii loo soo xuli lahaa baarlamaanka dowladda federaalka ah ee laba kun iyo lix iyo tobanka puntland waxaa lagaga qabtay lix magaalo ama lix goobood codkoodii waa la hayey warbaahintuu ka baxay mas-uuliyiinta puntland baa sheegtay shirar badan baa lagaga hadlay mowqifka puntland ay arintaas isku waafaqday oo ay isku raacday oo ummadda soomaaliyeed ay dan u mooday waxa uu ahaa in lagu soo xulo xildhibaanada degmooyin ama deegaan hadba qofba sida uu yaqaan waxaan malaynayaa markaan aniga fekerkayga tarjumo inay tahay midda keliya oo maanta maslaxadda ummadda soomaaliyeed ay ku jirtaay waxaana leeyahay cidda haddeer meelo kale wax ka gacmogacmaynaysa waxaan leeyahay maslaxadda ummadda soomaaliyeed ilaahay ha tusaan leeyahay haddii aan taa intaa ku daayo dad baa waxay fikirkoodii noqday ama shirarkoodii ka soo baxay sidaan warbaahinta ka maqlaynay arrimihii laga gudbay oo horay aan u soo marnay oo ahaa four dhibic five waxaan malaynayaa dadka ku dhegani waa dad waxay isleeyihiin waxbaa idinkaga yaraanaya ee ma aha mid ay caqliyan u arkayaanin in danta soomaaliya inay ku jirto waa waxaan hubow waxay u arkaaniin iyagoo u arka inayan ummadda soomaaliyeed dan ugu jirinin bay haddana waxay u arkaan inay wax ku waayayaan iyagu oo taasay ka hormariyeen danaha khaaskaa waxaana leeyahay ilaahay ha garansiiyo inay gartaaniin danta ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waa dad wada dhashay waa dad meel ka wada yimi waa dad isku afah wari innagoo soomaaliya oo walaalo ah oo hal af ku hadalla inaynu maanta wax isla garan weynaa wari waxayna qabta ma waa waxaynu ku ceebaysannahay cid kasta waxaa la sheegayo laleeyahay u n baa xagga jooga iyo caalam baa xagga jooga iyo sida tanay tahay iyo waxaan dhibkeeda iyo shiddadeeda ahayn kama shaqaynayaan ninbaan qabaa anigu waxaan leeyahay soomaaliya ilaahay ha isu soo dumo wari aan ka waantoolno meelaha aan gacmogacmaynayno ciddii wadda dan ummadda soomaaliyeed ee ay leedahay ciddii danaynaysa oo wadda oo mustaqbal rabta oo soomaaliya dowladnimo iyo midnimo u rabta waa cidda ku dheggan oo dhahaysa war aan xildhibaanadeenna ku soo xulanno degmooyin maslaxadda waxaan u arkaa inay middaa tahay haddii la yidhaahdo maalin walba wixii aynu soo marnay markaan idhaahdo four dhibic five waa waxaynu soo marnay wey siyaasi ama ahaan jiray haddii la maayo baarlamaankii ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii cabdulaahi yuusuf baan habeen hore t v baan ka dhegaysanayey warkiisu wuxuu ahaa wari anigaa laygu soo xulay ka anigaa laygu soo xulay ma ahayn mid matela degmo ma ahayn mid matela cid waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed markii degmo lagu soo xulo oo degmo xildhibaanku uu ka yimaado xildhibaanku wuxuu ka yimid dad dal waa nin loogyahay leeyahay wuxuu ka soo galay degmo heble laakiin nimaan meeluu ka soo galay la aqoonin war haddasay tahay waa waxaa la garan karo weeye waxaan uga socdaa oo leeyahay maanta ummadda soomaaliyeed ninkii danteeda hayaa waa ninka ku taliya oo ku dhega in ay baarlamaanka lagu soo xulo deegaan ummadda danteedu taasay ku jidha cidda haddeer diidan oo ka warwareegaysana caqliyan kama ahee waxyaalo kale baa u muuqmuuqda haddeen aan halkaan ka dhahaynin anigu waxaan leeyahay haddaan usoo noqdo puntland puntland go-aankeedu waa wax cad wey mas-uuliyiinteeda sida madaxweynaheeda wasiiradeeda golaheeda baarlamaanka intuba hadda waxay joogaan nin xamar
waxa ay ku hadlayeen oo wateen waa go'aanka puntland ay qabto oo loo dhiibay oo ay xamar la joogaaneen waana degmooyin in lagu soo xiro ay u arkeen dadka ummadda soomaaliyeed inay ku jirtaan puntland raalli kama noqonayso meel aan danta soomaaliya ayan ku jirinin raalli kama noqonayso puntlandna waxayba u taagan tahay wari midnimadii soomaaliya inay raadsan waa dastuuriya dastuurkaay ku qoran tahay oo dastuurka puntland bay ku qoran tahay inay soomaali baadi doonayso ayan ka caajisaynin horeyna waxaan malaynayaa wax lagu yaqiin inay tahay waxaan ku soo gebagabaynayaa warkayga madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli cali gaas waqtiga uu hogaaminayo xamar jooga waxaanu mar walba la garab taaganahay oo ku adkaynaynaa go'aanka iyagu waa kii aanu qaadanay shirkii lagu qabtay garowe qardho boosaaso gaalkacyo go'aankii laga soo saaray baan ku garab taaganahay mid kale oo meelo kale laga macamilana dadka qaadanaya mani iyaday mas-uuliyaddu iyagay noo saaran tahay iyagaanu taa ka ognahay ballantayadii waxaa ku jirtay haddii dadka kala diidaanin oo go'aankaa la qaadan waayo inay dib puntland ugula soo noqdaanin waxaan ku talinayaa oo talo ku siinayaa hadday lala qaadan waayaan puntland taleedaha ku soo celsiyay waxaan warkaygu ku khatimayaa waa idin salaamayaa soomaaliyana waxaan leeyahay ilaahay maskaxdooda iyo caqligooda haysu soo dumo oo الله تسو كوا ولا لا هو وضع شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaan salaamayaa dhammaan shirka waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar labaad waxaan salaamayaa soomaali meelay joogtaba waa salaamaya iyo ummadda muslimiinta ah labadaba waa salaamaya salaanka bacdi meeshaan waxaanu isugu nimi shir annagoo oday dhaqameedo waxaanu shirkaasu maslaxadda soomaaliya waxa ay noola ekaato alla naga waafajo inaanu ka hadalno ama ay noola eg tahay bay ujeeddadayadu tahay dan khaasa iyo howl khaasana uma imaana maslaxadda soomaaliya baanu u nimi inaanu ka waranno waxaan u malaynayaa wax badan bay soomaaliya waxay ku soo jidhay burbur burburkaasna col meelugama imaana soomaaliya gacanteeda bay isku burburisay muddo fiican haddeer waxaanu ku soo dhaqmaynay kumeelgaar iyo maamul goboleedo annagu waxaanu ahay in wax shaqeeya maamulkii ugu horreeyey soomaaliya oo ugu da'da weynaa sidaas darteed waxaan jecelnahay mar walbaba inaannu ka istaagno meesha wanaagsan talada soomaaliya haddii laha idmo waxaanu leenahay iyo hadda waxaa laga hadlayaa gobolaysi iyo degmaysi in wax lagu qaybsado wuxuu la socday marna la dhashay wixii la odhan jiray kumeelgaar kumeelgaar waa la soo dhaafay mar haddii kumeelgaar la soo dhaafay na waa la soo dhaafay marka ninka haddeer le soomaaliya ha ku dhaqanto waa nin doonaya kumeelgaarkii in lagu noqday ila tahay oo madax bannaani iyo dowlad in la noqdo federaal ah ka hor jeeda anigu saasaan u arkaa waxaanu leenahay adduunkaynu ka midnahay dowladaha adduunkuna waxay ku dhaqmaan gobolaysi iyo degmaysi bay ku dhaqmaan gobolaysi iyo degmaysi degmo iyo gobol taasay wax ku qaybsada for iyo bonty meel laga yaqaan annagu ma maqal markii lasoo haatan la keenayna waxaa la mooday maslaxad kumeelgaarka maslaxad baa la mooday for bontyna maalintaa maslaxad baa la mooday laakiin waa la soo dhaafay meel aan dib ugu noqon karno haddeer ninkii yidhahdaan dib ugu noqonona waa ilaahu dib ha noo celin baanu leenahay annagu haddaanu nahay reer puntland haddaanu nahay dowlad iyo shacab haddii ilaahay idankeeda le waxaanu isku waafaqsanna wixii nidaamka soomaaliya maslaxad u ah maslaxadduna waxay tahay kumeelgaarna inaan ka gudubnay na inaan ka gudubnay waxaanuna doonaynaa inaynu maslaxadda wada aragno oo dadka